إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee ay tababartay dowladda maraykanka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho khasaare nafeed iyo mid hantiyeed ayaa ciidamada kenya ku gaaray kamiin lagula beegsaday deegaan ka tirsan gobolka mandheera bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho hor leh ka muujiyey lacago xaddhaaf ah oo ay kusoo rogtay dowladda federaalka lix askari oo kasoo goostay maamulka koonfur galbeed ayaa isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee bakool kuwaas oo lasoo bandhigay wiil dhallinyaro soomaali ah ayaa lagu dilay gudaha dalka maraykanka guddiga doorashooyinka maamulka la baxay somalilan ayaa ganaax lacageed ku soo rogay qaar ka mid ah xisbiyada iyo ururada ka dhisan maamulkaas dowladda uganda ayaa xukun adag ku riday hogaamiyaha jabhad ka dhisan dalkaasi آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo isniin ah taariikhdan ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatan kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ee ay tababartay dowladda maraykanka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho warkan iyo war kale oo ku aadan khasaare nafeed iyo mid hantiyeed oo ciidamada kenya ku gaaray kamiin lagula beegsaday deegaan ka tirsan gobolka mandheera waxaa ka waramaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalla ka fuliyey gobollada banaadir iyo dhulka n f d ee ku jira gumaysiga dowladda kenya haddii aynu ku horrayno dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaxda ayaa waxaa lagu dilay askari ka tirsan ciidamada bangaraaf loogu yeero ee ay sida gaarka u tababaratay dowladda maraykanka askarigan lagu qaarajiyey degmada kaxda ayaa lagu magacaabi jiray suleymaan xasan dhanka gobolka mandheerana ee ku jira gumaysiga dowladda kenya waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar dhabagala u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda kenya kuwaas oo ku socdaalayay duleedka deegaanka dhamase ee degmada lafey ee gobolka mandheera khasaare kala duwan oo naf iyo maalba leh ayaa gaaray ciidamada kenyaatiga ee loo dhigay weerarka kabiinka ah welina faahfaahin dheeriya kama aysan soo bixin inta uu gaarsiisan yahay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho hor leh ka muujiyey lacago xaddhaaf ah oo ay ku soo rogtay dowladda federaalka farxaan cali cabdulaahi ayaa warkaasi faahfaahinaya dadkan ku nool xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho ayaa wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo ay muddooyinkii dambaba haysatay ayagoo la hadlaya warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in dowladda federaalka ay gurigiiba ku soo rogtay lacag dhan afar kun oo dollar horey ayay sheegeen in lacago looga qaadayay waxna loogu qaban haddana ayba bilaabeen inay xoog dadka uga qaadaan lacagta waxay intaa ku dareen inay kaxaysteen dhalintii iyo dad aan haysan lacagta la weydiiyey waa kuwan ayagoo ka warramaya sida ay wax u jiraan warqaday inoo keeneen oo ay leeyihiin guri kastaba macnaha mitira lagu dhuftay oo mitir walbaba waxaa laga rabaa saddex boqol oo doolar gurigeyga waxaa lagu qoray waa kaas isagaa macnaha god macnaha ku jira afar kun oo doolar lagu qoray afar kun haddayba diyaar iga tahay gurigeygaaba macnaha kor macnaha u qaadan lahaa subax alla keeno shan doolar haddaan suuq ku soo adeegatid canshuura macnaha saaran adeegii dadka xanuunsanaa macnaha joogo daawadii macnaha loo doonaayay canshuuraa saaran waxooda xoog waa saaku waa imaadeen dhallinyarada xaafadday aruuriyeen gur walba qofay ka wateen ma suurtagale marka qofa xirana xoog afar kunoo doolarkeen dadka qaaraan dabka shidanina ku jiro dadka in hoos loo fiiriyaa fiican haddii la dhaho afar kunoo doolarkeen adoo cawada ilaahay ogyaha xaaladaada ma suurtagelayso bulshadan ayaa marar badan si isku mida bannaanbaxyo kala duwan isugu soo baxay degmooyin ka tirsan muqdisho ayagoo uga cabanayay dhibaatooyin ay ka mid yihiin dil dhac iyo canshuur xaddaaf ah waxaa muddooyinkii dambe magaalada muqdisho ku soo badanayay canshuuraha haddaafka ah oo ay soo rogtay dowladda federaalka dadka ku dhaqan muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in canshuuraha laga qaado aysan lahayn muddo cayiman islamarkaana ay ku dhib qabaan ciidamada ka tirsan dowladda federaalk oo guryaha albaabada ka furta haweenka iyo carruurtana xabsi ku gura lix askari oo kasoo goostay maamulka koonfur galbeed ayaa isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee bakool kuwaasi oo lasoo bandhigay warbixinta warkaasi mubaarag cumar ayaa eegaya askartan oo gaaraya ilaa lix askari ayaa isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo lagu soo bandhigay deegaanka koorkoor oo ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee bakool askarta isu soo dhiibtay ayaa waxay ka soo goosteen maamulka la magac baxay koonfur galbeed waxaana lagu kala magacaabaa nuuro aadan aadan caliyow ibraahim xasan barkaan cali maxamuud xuseen waxayna ka warbixiyeen dhibaatada ay la kulmeen inta ay tababarka ku jireen iyo halka ay ka raaceen iyo waxa ku kalifay in ay isaga soo baxaan safka maamulka koonfur galbeed waa kuwan iyaga ka warbixinaya arrimahaas nuurow idinku diraa deegaanka gudal warwararow horan lan asgari yahay aku nagadi aku tawshani walaan ishay dhanay duufi reeda tanu kasuwaay musliminta bilakruwa usku dhan horoy gal dhubuli furelyare subahi atan hakasuwaay ndi muslimka rowne aragi isku tabe tabar gaardi walaa samare reedano gaardi dhamaadayam dol kale balaaw le isku tabe horan gal bulan karaysan laayan ulmaana susaan reed kan gaalo bileen argan horan wala wala infal laayan aragna reed asugu asugu tabe meel hadalnay akhyaartiyoonay malaaj ilaahil hadalnay arowga guyaa isku tabaad anuma isku tabantaban fadaana lagan laga beelmeel gaayoraan seeteen isku tabanare oo isku tabtaan fadaana isku tubsheenanare maasha allah agii amni fayle ka nool safayle safayle lahayn dhawaay maqaay ciidan ali uri deegaankaana guudala sacaadaan aley korkorada rog alxamdulilah ilaahay ka mahadsan inioonadkeyga murtadiinta ku tuubishaanay muslimiinta meydasku ku nool madimarida kabiirayna faylaantaawayaa inaan sadin muqlum ee ogaaday hadda geesa adaan lilian ilaahay ka mahadsan markaan hore ka biiray tashkiil oo dhalinyaro jinkey ah iyo tashkiilya markii tababar hamari walyarkan hamarin may mool gaardi gaardi wal habaarno may bada dugud dugud ay oonay dhibaatadiis lahay deerti mawlwiinoonata ku haymale kan hoo tababarkan hay bahal la arhaw maalin afiil arhaw bahal la arhaw maalin nafruul arhaw way buha maalin arhaw kubalaan arhaw sijiidun waa magaayokin hay maxamed busay ka dhaleey afartan qof anta koo xasanbarka guudal labaatii kowa jeer ciidanka udur dhubow kulaga furaayo ku tirsana guudali ku tabe mulmeedarhoo ku dheegna santailay meel ku hele intay onay muslimiin ee takaalay tan inti warfuun ruugaan ogaaday saasaa wogna afar balooda ka jare dowada wal gaarde lay libarsi ko maalin dhuusay leeraay maalin nafruu leeraay kon maalin afii leeraay kon maalin kowlaan leeraay maxay ku arkay intii muslim ahayn inta gudaane gaali inga ogaaday iyada intii muslimiinta dhatiyo ka nool ogoonay saasaan nagad mahay sida ali maamud manuur xuseen guudal labaatilama degmada koorkooraro dhubi waayareen ilaahay aan ku toobsheen intii anaa ku nagad shaydhaangay galgalaysan shaydhaan maskantoo dafe dhablaa kula kulmaya walana faa'iidaa kula kulmala haddana ilaahay aan ku toobsheenay intii anaa ku hanuuno ilaahay uu nagay intii diinta muslimka ka nagad shaydhaanle maskantinoo dufeenoo heel isku daajisadaanoo heel jaranaa galan oo ka jaro haskuku dhuumanay waalidiinka ku dhuumanay walna dadkooda gabalkoola isku kaaraysanayne askartaani ayaa fariin u diray askarta kale ee saaxiibadooda ah ee weli ka barbar dagaalamaya safka shisheeyaha saaxiib anaka baagay intii waa muslimaan beli muslimiin dirugan kuwayaan beli galgaa ku tabaan saasaan baagi lahay maynka baagay ni walaaladay ilaahay hanku nagadaan walaangayo dirugan weli dirugan rdirgad ka jaraan moro muslim ni haynaya insheegayo banandunku bah ni hawbahay weeran walaal aku kuba gobolka meel muslimiin dirid isku koy hura anatagee madaya mada banaawi ilaahay mahadle galko inti dugod horta ireedkiima marohay idoan yoona meel muslimiinta tiidan roogda diinta taarla lag aayada roogda ini koy aroongayanka baagay hamigay may buaha iniyan hata geesa aadana leey madaan dhuumaday awkay aaday oo kelijo dhankale an roogna ku dhuumaday ini ankaaran meylajaliya ankaaran bataawiya ilaahayna ma inkanaga ilaahay meel laakiin muslima masjid jirtana ku naga saadana lii mayba ka shaqaysa dafada inaan howlaga daagsada intii miidaa ku tabaano meel ilaas muslimiinta dhax galana yafada malaagi goobta leh dhale ah ku tabay meedin meel ilaas uga wareereed soo taba mal leh dheere inuu daa indhoy askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa si raxraxan usoo gaaraya wilaayaadka islaamiga ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab wiil dhallinyaro ah ayaa lagu dilay gudaha dalka maraykanka sida warkani uu ku faahfaahinayo cabdalla mukhtaar dilka wiilkan oo da-diisa lagu sheegay siddeed iyo toban sano ayaa waxaa lagu dilay magaalada colombos oo ka tirsan gobolka ohio ee dalka maraykanka rag hubaysan ayaa la sheegay inay toogteen wiilkan dhallinyarada soomaaliga ah ee ku sugnaa dalka maraykanka kaasoo lagu magacaabi jiray maxamed cabdiraxmaan wararka qaar ayaa sheegaya in kooxo looga shakisan yahay dilka wiilka dhalinyarada ah oo lagu arkay qubuurihii lagu aasayey taasoo cabsi ku reebtay dadka soomaalida ah ee ku nool halkaasi mid ka mid ah soomaalida ku dhaqan maraykanka ayaa ka waramay qaabka uu u dhacay dilka loo geystay wiilka dhalinyarada ah wiilka waxaa horta la yidhaha magaciisa maxamed cabdiraxmaan xamdiyare wuxuu ka dhacay dilkiisa magaalada colombos qaybta bariga ama eastiga loo yaqaano wada la yidhahdo refugee road and hamilton gaarigiisa ayaa meeshaas yaalay oo oo lagu arkay in uu dhowr tallaabo ilaa iyo toban tallaabo meel u jirta uu meydkiisa laga helay oo lagu dilay gaarigiisana meesha ka ag dhowaa sida ay laamaha amniga noo sheegeenna in xabad ay ku dhacday hal ah madaxiisa laakiin lama yaqaana sababta ka dambaysay dilkiisa wuxuuna ahaa sideed iyo toban jir wiil aada u dayar sidoo kale waxa uu ka hadlay heerka dilalka soomaalida loogu geysto dalkaasi iyo kuwa u dhimanaya daroogada isagoo intaasi ku daray in dilkan cusub uu dadka cabsi iyo murugo ku reebay run ahaantii aad iyo aad ayay ugu badneed dadka ilmaha u dhimanaya overdoska ama maaragtay daroogada keenyayaasha la cabo iyo dilka aad ayay u badnaayeen iyo weli waxaa kaloo ku jira suicide-ka dadka isdila ayaa ilmaha aada ugu badnaa weliba da-doodana u dhexayso lix iyo toban sideed iyo toban ilaa iyo afar iyo labaatan sano dilalka iyo iyo iyo suicide-ka iyo overdoska intaba marka laysku daro inta aan tirkoobka u haynay marka laga reebo sanadkan twenty twenty four-ka oo overdose badan jiray laakiin dilka u yaraa waa ilaa iyo lixdan iyo afar qof inta noo diiwaan gashan wallaahi aad iyo aad ayaa maaragtay dadka iyadoo ayaamahan dambe laga nastay dilalka noocaas oo kale ah markii ay dadka maqleen aad iyo aada looga naxay arrin murugo nagu reebtay ayay noqotay arrintaas bulshada oo dhanna aad ay uga naxeen dalka maraykanka ayaa waxaa ku nool dad badan oo soomaali ah kuwaas oo marar badan la kulma dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira dilal iyo afduub halka kuwa qaarna ay gacmahooda isku dilaan waxaana dadka isdilaya u badan dhallinyarada oo isticmaala waxyaabo maanka dooriya guddiga doorashooyinka maamulka la baxay somalilan ayaa ganax lacageed kusoo rogay qaar ka mid ah xisbiyad iyo ururada ka dhisan maamulkaasi tafaasiisha warkaasi maxamed daahir ayaa soo jeedinaya guddigan oo maamulka somalilan u qaabilsan doorashooyinka ayaa ganax lacageedkan waxa uu ku soo rogay qaar ka mid a xisbiyada iyo ururada ka dhisan maamulkaasi kuwaasi oo kale ah xisbiga talada hayo kulmiye waddani iyo ururka ka ah guddiga anshaxa oo ah farac ka tirsan guddiga doorashooyinka ee maamulka la baxay somalilan ayaa waxa uu ku eedeeyey xisbiyadan inay ka baxeen shuruucdii loo dejiya doorashooyinka sidaasi darteedna ay ku muteysteen lacagahan ganaaxa ah haddaba guddiga anshaxa xallinta khilaafaadka iyo kormeerka doorashooyinka qaranka waxay go'aamiyeen ganaaxyadan hoos ku qoran xisbiga kulmiye waxay ku ridnay ganaax dhan boqol milyan oo shilinka somalilan ururka ee xisbiga waddani waxay ku riday ganaax dhan konton milyan oo shilin somalilan ururka kaah waxaan ku ridnay ganaax dhan konton milyan oo shilin somalilan sidaa daraaddeed guddidu waxay faraysaa in aad ganaaxaas ku bixisaan muddo saddex cisho gudahooda kuna shubtaan laanta labaad ee baanka somalilan xisbiga kulmiya ayaa lagu ganaaxay lacag dhan toban milyan oo shilinka maamulkaasi ah taas oo u dhiganta ah toban kun oo dollarka maraykanka ah xisbiyada waddani iyo ururka kaahna ah midkiiba waxaa lagu ganaaxay konton milyan oo shilinka maamulka la baxay somalilan ah sida uu ka dhawaajiyey mas-uul ka tirsan guddigaasi guddidu falanqayn kadib waxay go'aamisay go'aamadan hoos ku qoran kow wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha cabdirasaaq muuse faarax waxaa ku ganaaxnay toban milyan oo shilinka somalilan labo xogayaha guud ee xisbiga kulmiye faysal cabdiraxmaan madar waxaanu ganaaxnay shan milyan oo shilinka somalilan saddex madaxa ololaha doorashooyinka gobolka maroodi jeex mustafa maxamuud qodax waxaanu ganaaxnay shan milyan oo somalilan afar xubin golaha deegaanka hargeysa maxamed abiib cismaan oo ku magac dheer siikaawi waxaanu ganaaxnay shan milyan oo shilinka somalilan sidoo kale waxaa ganaax lagu riday mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ka dhisan gobollada uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan qabaqaabada doorashooyinka maamulkaasi ayaa ka socota dhulka uu ka taliya maamulkaasi waxaana weli ismariwaa uu ka dhexeeya guddiga doorashooyinka iyo qaar ka mid ah xisbiyada ka dhisan dhulka uu ka taliyo maamulka la baxay somalilan warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ee alfurqaan dowladda uganda ayaa xukun adag ku riday hogaamiyaha jabhad ka dhisan dalkaasi warkani waxaa ka waramaya cali aadan dowladda uganda ayaa xukun xarag ah ku riday hogaamiyaha jabhad ka dhisan dalka uganda maxkamad ku taala dalka uganda ayaa waxaa kasoo muuqday hogaamiyaha jabhadda lagu magacaabo l r a ee ka dhisan dalka uganda dowladda uganda ayaa ninkan ku eedeysay in isaga iyo kooxdiisu ay xasuuq iyo kufsi tacdiyo kala duwan ay ka geysteen gudaha dalka uganda iyo dalalka kale ee diriska la ah muddo afartan sano oo xabsi ah ayaa lagu xukumay hogaamiyaha jabhadda l r a ee lagu magacaabo tobas ninkan ayaa waxaa lagu helay sida ay sheegtay maxkamadda dalka uganda afartan iyo afar eedeymo kuwaas oo isugu jiro dilil iyo kufsi iyo dhac intaba guud ahaan warkeena xilligan waana geynta